weeraradan oo ahaa kuwa saf ballaaran ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisimo ay askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyo duleedka magaalada muqdisho goobaha ay mujaahidiintu weerareen ayaa kala ah degmada marka wallaweyn qoryooley janaale lamber lixdan arbacow buufow iyo calamada shisheeyaha afrikaanta iyo askarta dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa habeen weliba waxay martigeliyaan weeraro lagu beegsanayo xiryahooda dhanka kale habeenkii xalay waxaa dagaal ka dhacay deegaanka taabta oo ka tirsan gobolka jubbada hoose weerarkan ayaa waxaa lagu qaaday fariisinka ciidanka kenya ay ku leeyihiin deegaanka taabto daryanka hubka ay labada dhinac isku adeegsanayeen ayaa waxaa laga maqlayay goobaha ka agdhow deegaanka uu weerarku ka dhacay waxaa suuragal ah in ciidamada kenyaatiga weerarkan lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan hase yeeshee ma aanan helin tafaasiil dheeraad ah maadaama uu weerarku dhacay xilli habeen ah ciidamada kenyaatiga ee duulaanka ku jooga qayba ka mid ah gobolka jubbada hoose ayaa waxay habeen weliba la kulmaan weeraro ay ka dhaxlaan dhiigba xoogan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray weeraradooda ka dhanka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka iyo askarta dowladda federaalka